galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan somalilan ayaa sheegtay in ay la wareegtay hawshii sahanka shidaalka oo hore ay gacanta uga hayeen shirkado dibadda laga leeyahay wasaaradda macdanta iyo tamarta ee somalilan ayaa sheegtay inay haatan heshiis la galeen shirkad laga leeyahay shiinaha taas oo hawshan ka shaqaynaysa waxaana shirkadani hoos imanaysaa wasaaradda sida uu sheegay wasiirka macdanta iyo tamarta xuseen cabdi ducaale haddaba waxaan khadkaa telefoonka ku waraystay wasiirka oo ku sugan magaalada hargeysa
runtii aada iyo aad bay maogtay yani aan ugu faraxsannahay inay noo suurto gashay muddo imka sanad laba sanadood iyo bagax howlaanu ka shaqeynaynay oo aanu kala shaqeynaynay sharaaida batroolka ee heshiisada nala galay dalka inaanu hawsha anagu imka aada sheegtay aanu xuseen saxeexa la galay shirkada jaaniiska aanu qabano dowlad ahaan wasaarad ahaan u qabano hawshaasi waa hawshii berigii hore shirkada gane layidhaaho ay bilowday ee hakatay wax lamida wey waxay ahaa seismic baa ladhahaa ama speculative survey seismic survey ayaa layidhahaa waa sahan guud oo oogada dhulka laga sameynayo wax qodaala ma daarana arrintani waa wejiga ugu horeeya ee moogta lagu bilaabo shidaal baadhista waa sahanka ugu horeeya weeye marka waxa weeye mashiino waaweyn oo gawaari waaweyn oo cagaf oo kale u eeg ayaa dhulka moogta maraya oo moogta dhegeysanaya dhulka dhegeysanaya intay dhulka garaacaan si ay uga gareerayeen dhulka dhegeysanaya macluumaadkaas ayaa la gurayaa oo la fasiraya oo dabeetna la eegaya meelaha loo malayn karo in qodaa laga bilaabi karo shirkadani ma waxbay qodaysaayo shidaal bay soo saaraysaa waa dhinacii qodaalka waayo dad badan baa laga yaban isweydiiyaan mise waa sahan un
walaal ismaaciil waa arrinta runtii dadku mawti marmar ku confuse garoobi karaan oo is odhan karaan waxa weeye qodaal baabila ama wax riila qodaalo shaqadani ay daaran tahay ma aha shaqada horta waxay soconaysaa imka wejigan hore blockskan laga shaqeynayo waxay soconaysaa muddo sanada ayay soconaysaa wax kale oo shaqada shaqada waxay noqonaysaa basically gawaarida waaweyn aan kuu sheegay lale vibrators baa laydhahaa dhulkay vibrate gareynaya ama kala gariirinaya ila dhulka dhul dhegeysi shabaqadaa dhulka kasoo noqosa ayaa la dhegeysanayaa macluumaadkaasa la fasirayaa wax dhul oo la daloolinayaa ma jirto waxa weeye oogada dhulkaunbaa la sahaminayaa wax qodaala markaa dabeetana waxaa loo gudbayaa un haddii macluumaadkaa marka la ururiyo ee la fasiro ee dadka khibradka ulisha mogta ay wixii fasiraan ay fahmaan in meelaha qaarkood ay rajo weyn muujinayso in qodaal la bilaabo markaasa wejigaa qodaalka loo gudbaya laakiin imika wax qodaal la yidhahaa kuma jiro shaqada waan gartay n waxaa jiray shirkado hore oo ajnabi a marka hore iman jiray oo arrimahan sahanka qaban jiray n haatan shirkadani ma idinka wasaarad ahaan baa u maamulaya oo waa cid idinka idin hoos timaada oo wasaaradda la shaqaynaysa mise iyaga laftigooda way madax bannaan yihin walal waxa weeye waxay kaga duwan tahay shaqadani waa shaqo wasaaraddu mas-uul ay ka tahay sharikadan chineiska ahi waxa weeye tender international ayaa ayaanu fidinay wasaaraddana fidaysay waxaana tenderku ka gudbay national tender boardka dowladdu le somalilan leedahay dabeetana lix sharikadood baa soo dalbaday lixdii sharikadood sharikada chineiska ayaa ku guuleysatay sharikad layidhaha b g p waa sharikada ugu ballaaran adduunyada shaqada noocan seismiga ama geophysical serviceska qabata adduunyada afar iyo afartan dal bay ka shaqeysaa marka sidaas ay magaranta ayay shaqada ku heshay shaqadan heshiiska waxay la gashay wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda somalilan waa shaqo anagu aan hundred percent mas-uul ka nahay waanu xagino oversightkeeda leenahay maamulkeeda leenahay cid kaloo maamuleysa aan anaga ahayna aanay jirin marka waxa weye waa shaqo ku eeg wasaaradda macluumaadkaa lagu qaadaye shaqada kasoo baxaysana waxa weye waxaa laga iibinaya sharaaga batroolka ee dalka moogta heshiiska kula jira waan gartay saacadta wasiir sahan shidaal baad ka hadlaysaa waadna og tahay abaaro badani in dhulka miyiga aad doonaysaan inaad sahanka ka samaysaan ay ka jiraan bal dadka waxaad u fasirtaa sida ay isula jaan qaadi karaan sahankan shidaal ee aad doonaysaan inaad samaysaan iyo abaarahan ka jira dadkii reer guuraaga ahaa u tegeysay
wasaaradda qaybteeda way ka qaadatay waana ka hawl jirtaa inay inuu inta dadka la badbaadi kara la badbaadiyo hawshaasi aanay ama ka ka gaabsan iyadoo taasi jirto misna waxa weeye waxyaabaha abaaraha inoogu wacan maalmaalka maanta mxuahay de ilaahay wey kujaan roobkuu shugi kara isago raxmaadka maanta roob toontiibaa la tukayay somaliland dhan gudaheeda ilahay waxaan insha allah ka dayanaa inay madaasa muqeymadiisa u naxariisto taas ilaahay loo ducaysanaya misna waxa weeye de in dadkii wax qabsado oo horumar la gaadho oo biyaheenan ilaahay roobka inoo shubayo moogta yani aynama ka moogta ka horaadano lagu dabadeed inaynu hawl ka hawlgalo sidii maalinta maanta aynu isu badbaadin lahayn oo biyaha raxmaadkeeda marka inoo shubo aynu qabsan lahayn ayaa muhiima waxaasina dhaqaalay u baahanayaan marka runtii haddii aynu faraa laabno nidaamada waxweeye waxba ma qabsanayno de waxa weye abaarta abaarteedana waa nagu soo socotaa somaliya runtii waxaan u arkaa waxa weeye wixii horumar ee dhaqaale inoo soo kordhinaya inaynu ka howlgalno inagoo dadkiina maalinka maanta badbaadinayna shaqada iminka hadday deegaanada abaaruhu ka jiraan ay ka bilaabato kolley xun bay kordhinaysaa mid shaqayla ka hela biyo yaroo meel loogu shubo xorfad yaroo loo qodo kolley ayagu ka dari mayso ayaanu arkaa hawshan inaad dib udhaxdeeda dibadhac ku yimaado waxa weye waxaa dhici karta inay suurtageligu wada marka marka ay laalantaba ayaa markaa suurtagala kaasi wuxuu ahaa wasiirka macdinta iyo tamarta ee somalilan xuseen cabdi ducaale oo khadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada hargeysa